bismillahi raxmaan iraxiim sax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsani muqdisho kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay daliyaha guud ee ciidamada dalka talyaaniga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo danjiraha dalka imaaraadka uga dacsiideeyey saraakiishii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho ciidanka booliska gaarka ee haram cad oo howlgal qorshaysan ka fuliyay deegaano hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose hay-adda duulista rayidka soomaaliya oo ka jawaabtay hadal ka soo yeeray maamulka somalilan soomaaliya oo iska diiday dalab uga y iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka somalilan oo ka soo horjeestay heshiiskii badda ee somalilan iyo etoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaa tasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana saaxiibyaal kusoo dhawaada iyagaiyo faahfaahsan aynu ku bilaabnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay daryaha guud ee ciidamada dalka talyaaniga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay taliyaha guud ee ciidamada dalka talyaaniga admiral kusebe gafo kulankan oo uu ka qeyb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareeyakaas ibraahim sheekh muxiidiin ayaa looga hadlay iskaashiga amni ee labada dal ee soomaaliya iyo sidoo kale talyaaniga xoojinta wadashaqeynta doorka dowladda talyaaniga ee dib u dhiska iyo dayeynta ciidamada qalabka sida taageerada iyo karabistaagka dowladda soomaaliya ee ku aadan dagaalka ay kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab dowladda talyaaniga ayaa waxay ka mid tahay dalalka aadka soomaaliya uga taageera dhinaca ciidamada iyagu dagaalka adag kula jira dagaalamayaasha al-shabaab dhinaca kalena gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu danjiraha dalka imaaraadka uga dacsiideeyey saraakiishii ku geeriyooday weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xalay booqday safaradda dowladda imaaraadka carabta ee muqdisho waxaana kulan tacsiyeen ah uu la qaatay ambasador axmed jaamac al rumeysi gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa danjiraha dalka imaaraadka uga tacsiideeyey saraakiishii ku geeriyooday weerarkii ee al-shabaab ay ku qaadeen xerada jenaraal gordon kuwaasi oo dalkeena ama kuwaasi oo dalkeena u joogay inay gacan ay ka geystaan dib u dhiska ciidamada qalabka sida waxaana uu gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe uga mahad celiyey dowladda iyo shacabkan walaalanahnay garab istaagka walaalnimo ay u muujiyeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaana u dacsiideeyey mas-uuliyiintaasi ugana dacsiideeyey geeridii dhowaan ku timid saraakiishii ajaanibta ahayd ee kasoo jeeday dalka imaaraadka oo ku geeriyooday weerar ka dhacay xerada jenaraal gordon ee magaalada muqdisho dhinaca kalena ciidanka booliiska gaarka ah ee xaram cad ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyey deegaano hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku dheereynayo waryaheena cali aadan axmed
ciidamada gaarka ah ee haramcad ayaa howlgallo qorsheysan waxa ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaas oo markaasi howlgalladaas ay ka sameynayeen ciidamada gaarka ah ee haramcad ciidankan booliska gaarka ah ee haramcad ayaa howlgallada qorsheysan waxay ka fuliyeen inta u dhexeysa deegaanada gandarsha iyo arbacow ee gobolka shabeellada hoose ujeedka howlgalka ayaa ahaa burburinta goobo al-shabaab ay halkaasi ku laahayeen deegaanadaasi iyo sidoo kale maxkamad beenaadyo ay tilmaamtay dowladda inay ku lahaayeen deegaanadaasi hoostaga gobolka shabeellada hoose deegaanada howlgalka laga sameeyey ayaa kale ah godka kubush galka geeriyaan galka saalimow iyo sidoo kale maracde waxayna gaareen ama dabcan waxayna gaareen meelo al-shabaab ay dabcan ay ku sugnaayeen halkaas oo ay markaas u ahayd maxkamadda ay ugu wici jireen dadka howlgallada ayaa si waxaa si gaar ah u sameeyey cutubyo ka tirsan ciidanka haramcad iyo kuwa xoogga dalka gaar ahaan guutada cumar bin khadaab dagaalmayaasha al-shabaab ayaana dabcan waxaa lagu beegsanayay howlgalkaasi ay sameynayeen ciidamada haramcad ciidanka dowladda ayaa waxaa lagu tilmaamay inay markaasi howlgalladan ay yihiin kuwo ay kula dagaalamayaan dagaalyahanada ku dhuumaaleysanaya al-shabaab deegaanada gobolka shabeellada hoose waxaana dowladdu ay tilmaameen qoraalkan ay kasoo saartay howlgalkan laga sameynaya gobolka shabeellada hoose inuu yahay mid sii socon doona waxaana howlgalkaasi qeyb ka ahaa taliyaha waxaana howlgalkaasi qeyb ka ahaa howlgallada guud ee lagu baacsanayo ama lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab
maxsaned cali aadan dhinaca kalena hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal kasoo yeeray maamulka somalilan hay-adda duulista rayidka ee dowladda soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal kasoo yeeray somalilan oo sheegtay in soomaaliya ay si qaldan uga faa'iideysatay gacan kuheynta maamulka hawada ee dalka maareeyaha hay-adda duulista somalilan cumar sayid cabdulaahi ayaa dowladda soomaaliya ku eedeeyey inay horay u diiday inay fuliyo heshiisyadii ahaa in labada dhinac ay wada maamulaan hawada islamarkaana dhaqaalaha kasoo xarooda la qaybsado waxa uu sheegay in soomaaliya ay ku xadgudubtay xitaa duulimaadyadii rayidka ahaa ayna hawada somalilan ka celisay hawada somalilan ay ka celisay diyaarado cilaadii hawada soomaaliga ay ka celi iyadoo sidoo kale waxa uu sheegay inaanay maanta kadib aqbali doonin dowladda soomaaliya inay farageliso hawada somalilan isagoo xusay inay dacwad u gudbiyeen qaramada midoobay hay-adda duulista rayidka ee dowladda soomaaliya oo jawaab dadban ka bixisay hadalka somalilan ayaa soo saaray xalay war-saxaafadeed war-saxaafadeed waxaana ay sheegtay inaysan waxba ka jirin sheegashada maamulka somalilan oo ay u madax banaan yihiin hawada soomaaliya hay-adda duulista rayidka waxay shacabka soomaaliyeed ku wargelinaysaa inaysan waxba iska bedelin mid ahaanta iyo maamulka hawada soomaaliya ee ayna mas-uul ka tahay dowladda federaalk soomaaliya hawada dalkeenu waxay leedahay magac soo jireen ah kaasi oo la isticmaali jiray laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo lixdankii ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka kasoo baxay ee wasaaradda duulista hawada ee soomaaliya diyaaradaha mara hawada dalkeena waxay helaan mid ka mid ah adeegyada ugu badqabka sareeya adduunka taas oo keentay in hawada soomaaliya ee si heer caalami ah loogu aqoonsado heerarka ugu sareeya ee kalaaska ayaa sidoo kale lagu soo gabagabay war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda duulista hawada ee soomaaliya dhinaca kalena qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka somalilan ayaa kasoo horjeestay heshiiskii badda ay wada kaleen etoobiya iyo somalilan xildhibaanadan oo iyagu ka mid ah guurtida iyo sidoo kale wakiilada maamulka somalilan ayaa si cad u sheegay inaysan raalli ka ahayn heshiiska ay wada gaareen maamulka somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya ee uu hogaamiyo ra-isul wasaare abi axmed
kooban guurtida iyo wakiilada ee laga soo doorto gobollada awdal iyo selal waxa aanu halkan ku soo gudbinaynaa mowqifka aanu ka qabno is-afgaradka ay xukuumadda somalilan iyo etoobiya gaadheen kowdii january laba kun afar iyo labaatan ee ka dhacay adisababa is-afgaradkaas oo si toos ah saamayn ugu leh dadweynaha na soo doortay ee aannu matelo markii aannu aragnay hadallada iskhilaafsan ee ka soo baxaya somalilan iyo etoobiya ee ku saabsan is-afgaradka memorandum understanding oo muujinaya madmadow iyo hubitaan la'aan annaga oo ogsoon taariikhda guunka ah ee geyiga awdal iyo selel ee ku astaysan tusaale ahaan saldanadihii ifaad iyo adal ee soo taxnaa qarnigii saddex iyo tobnaad iyo ka hor oo ku xardhan buugta taariikhda maguurtada ah annaga oo og muhiimadda uu geyigani u leeyahay ummadda eebba ku uumay awdal iyo selel shacabka somalilan guud ahaan ummadda isirka soomaaliyeed iyo ummadda islaamka ah ee ku nool geeska afrika iyo gacanka carbeed annaga oo ka dheragsan halgannadii isdabajoogga ahaa ee ummaddu u soo martay ilaalinta xeebaha awdal iyo selel qarniyada badan annaga oo maan annaga oo maanka ku hayna hadallada isdaba joogga ah ee ka soo baxay mas-uuliyiin iyo aqoon-yahan etoobiyaan ah oo sheegay lahaanshaha xeebaha saylax iyaga oo ku dooday taariikh aan jirin oo aan sugnaansho lahayn taas oo aannu ognahay in ay qayb ka tahay damac qoto dheer oo halis ah markii aannu aragnay in mas-uuliyiinta etoobiya sheegeen in is-afgaradku u oggolaaday marin ay badda u helaan oo ay iyagu leeyihiin markii aannu aragnay in lagu xadgudbayo mabda'a saldhigga u ah jiritaanka somalilan ee ah tala wadaagga oo ka mid ah qodobbada uu dastuurku mamnuucay in xitaa wax ka beddel lagu sameeyo iyada oo aan xukuumaddu kala yeelan tala wadaag deegaanka awdal iyo salel markii aannu aragnay in aanay jirin wax og ah oo sugan wax xoga oo sugan oo ay xukuumaddu siisay shacabka somalilan guud ahaan iyo gaar ahaan hay-adaha hay-adaha sharci dejinta ee u xil saaran korjoogtaynta xukuumadda sida ku cad qodobka saddex iyo kontonaad iyo koobiyo lixdanaad ee dastuurka somalilan markii aannu aragnay in xeerarka caalamiga ahi mamnuuceen in heshiis laba dowladood ka dhexeeya laga dhigo sir eeg vienna convention of the law treaties isla markaana ogsoon cawaaqibka ay yeelan karaan heshiisyada sirta ah ee khuseeya dhulka annaga oo ka duulayna maqaasidda shareecada islaamka ee ilaalinta dhulka muslimiinta si gaar ahna u og taariikhda ay xeebaha saylac u leeyihiin ummadda islaamka ah guud ahaanteed annaga oo ka duulayna qodobada koowaad iyo labaad ee dastuurka oo lala akhrinayo qodobka boqol toddobiyo labaatan oo mamnuucaya in waxyeelo loo geysto ama la kala dhantaalo israacsanaanta dhul ahaaneed ee somalilan territorial integrity annaga oo ogsoon waajibka dastuuriga iyo mas-uuliyiinta naga saaran shacabka na soo doortay ee gobolka awdal iyo selel waxa aannu qaadannay go'aannadan soo socda lamber kow waxa aannu ka soo hor jeednaa dhaqangelinta iyo faragelinta ee xukuumaddu heshiiska ay somalilan la gashay dowladda etoobiya taariikhdu markay ahayd kowda januari laba kun afar iyo labaatan iyo heshiis kasta oo ka dhasha ama ka dheegma
waayahay dhegeystayaal kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka somalilan oo ka hor yimid heshiiskii ay wada gaareen somalilan iyo etoobiya oo iyagu shir ay yeesheen warbixin ay ku diidayaan heshiiskaasi ka soo saaray halkaa warkaasi kala socotaan saaxiib yaal waaraadi hadalsan muqdisho markaana wararka ugu dambeeya soomaalida haddii aan eego soomaaliya ayaa iska diiday dalab uga yimid wadamada qaaradda afrika wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ahna kusimaha wasiirka arrimaha dibadda cali maxamed cumar cali balcad ayaa mar kale si adag uga hadlay damaca etoobiya ee ku aadan badda soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in damacaasi uu la mid yahay dowladda masar oo heshiis ku saabsan biyaha webiga niil la gashay gobolka maxaarada isagoo inaanay jirin cid ku taageertay etoobiya kartarada ay wato wasiirka oo u waramay warbaahinta qaranka ayaa intaa ku daray in dowladda soomaaliya ay qaadi doonto dalaabo waxa uu sidoo kale uu sheegay in mowqifka etoobiya uu kasoo dibcay halkii hore wuxuuna intaasi ku daray in soomaaliya ay usoo dirtay erko caalami ah iyo mid gobolka ah si heshiis looga gaaro arrinta badda oo ay la gaartay maamulka somalilan ee uu hogaamiyo madaxweyne muuse bixi cabdi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inaanay ogoleen wadahadal ilaa ay dowladda etoobiya ka bixiyso heshiis banaadkii ay la gashay maamulka iskiis madax banaanidii ugu dhawaaqay ee somalilan guudaana dhegeystayaal warkiisu waxaad kala socdeen raadiyo dalsan muqdisho saaki waanaginta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaa talalhel